somalilan cid aan ka sugayo inay wax iga siisaa ma jirto ka kale kale waxaa jira laba orahaad oo labadaba aan aada u nabcahay mid waxa weeye qolo tidhaahdo waxaasaa laydin siinayaae kaalaya waxba ima siin kartid meesha waynu wada leenahay midna waxa weeye midna waxa weeye qolo tidhaahda waxba laynooma ogola waxba laguma ogola haddaadan adigu girgirka qabsan oo ka soo qayb gelin cidna wax ku siin mayso nin maqan nin joogaa cadkiisa cunaa somalilan waa dal la wada leeyahay waa dal aan leenahay waa dal u baahan inay waa midda danteennu ku jirto waxaa waxaana muhiima qofku hadduu caqli leeyahay oo uu wax isku dayo oo wuxuu arkay inaan dantu ku jirin inuu ka gudbo waan ka xumahay cali khaliif inuu mar labaad arrintaa ku celiyey sidii tii shalay u shaqayn weyday baanay tanna u shaqaynay dadkayaan la lugoynin cali khaliif iyo inta kale ee doonaysa inay hadday daacad ka tahay dadka dantiisa ka shaqeeyaan xukuumadda somalilan haddaanna waa soo dhawaynaynaa wada hadal wada tashi wax wada lahaansho wax wada qabsi ayaynu insha allah hadalka dheerayn maayo dowladda soomaaliya dowladda soomaaliya xasan sheekh maxamuud madaxda ka yahay ha ka dayso faragelinta ay ku waddo dalka somalilan waxaa weeye runta marka la doonayo faragelinta ugu weyn iyagaa wada wasiirra hambaliyeynayey waa arrin aada looga naxo iyadoo oo wada hadal socdo in ay dhinacanna middi ka wado oo dadka lagu hagoynayso madaxa goynayso wax loo dulqaadan kara maaha deegaanka annagaa ka soo jeedna annagaa siyaasidiintiisi siyaasidiintiisiya ma ogolin cid qas keenta iyo cid nabadgelyo darre abuurta ma ogolaanayno beesha caalamka waxaanu sheegaynaa iyo cid kasta oo iminka cid kasta oo horta lug ku leh inay qas ka abuurto somalilan waxaanu ka codsanaynaa inay faraha dib uga laabtaan beesha caalamkana waxaanu ka codsanaynaa in aanay dhegaysan wax gruub gaara ama shakhsiyaad gaari ay meel ku dhoobdhoobeen oo aan dadku taageersanayn waxaanu u sheegaynaa inaan arrintaasi ahayn arrin talo talada qabiilka ka timi inay tahay arrin dibadda lagaga keenay ujeeddo gaaraan laga leeyay aada iyo aad baan idiin salaamaya wasalaamu calaykum waraxmat ullahi barakaatu